sidee u aragtaa wadahadalada u socday dowladda ethoobiya iyo o n lf dowladda federaalka ah golaha wasiirada hore waxay u sheegeen in o n lf ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso hadda dowladda etoobiya la hadlaysa oo nairobi la fadhisa sidee adinku u arkaysaa
annaga waxaan u arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mid a dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iido leh waana soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa